gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi ayaa sheegay in ciidamada amisom ay si kadis ah ay uga baxeen degmada awdheegle iyo degaanada waa degmada awdheegle iyo degmada berire iyo sidoo kale degmada layidhahda saliid ee dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyada oo aan lagu wargelinin gudoomiyaha waxa uu sheegay in saraakiisha amisom ay u sheegeen in uu jiray is-afgarad ku saabsan in ciidamada dowladda soomaalida ay la wareegaan degaanadaasi inta aanay ka bixin ciidamada amisom ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha ugu weheliya ayuu ugu waramay khadka taleefonka
ciidamada walaalena amisom dhowr sana buu ku sugnaa runtii degmada awdheegle iyo beesha beriishe iyo adigu saas oo kale maxaan ku yidhahdaa way ka baxeen macnaha kabixitaankooda waa xeelad macnaha oo kolitaba sa inoo sheegeen heshiisaa jiray oo labiyi labaatankii bishii january dowladda soomaaliya iyo amisom dhex maray oo ahayd macnaha in ciidamada xooga dalka soomaaliya lagu wareejinayo fariisimaha amisom ay leeyiin amisomna ay ka ay dabageli doonto baadiyaha fogfog iyo tuulooyinka fogfog oo nimanka khawaariijta argagixisada in meel walba jooga inay ceersan doonaan oo hadda kadib jawaani iyo cara inta la tuuro lagu hoos jiray aysan jiri doonin kulisa saraakiisha amison intaasay noo sheegeen adiga saraakiisha amison baa arrinkaa kuu xaqiijiyey ha saraakiisha amison ayaga ii xaqiijiyo in heshiiskaas inuu jiray oo warqad qoraal inay jirtayo oo maxaa ku yidhahda in ciidamada maxaa ku yidhahda militariga soomaaliya inay la wareegayaan fariisimaha ay ka baxaan oo dhanba maxaan ku yidhahdaa oo haddana wejiga wejiga ugu horreeyay inuu bilawday de ciidamada xooga dalka soomaalida way soo bilawdeen hadda laakiinse dee un kedis ay nagu noqotay annaga laftiga maamul ahaan iyo shacab ahaan deegaankaas runtii awdeed iyo beriisi iyo sabiidi caanool iyo deegaan ku tirsan nimanka ilaa hadda meelahay ka dhow yihiin waa nimanka khawaarijta sida dugli iyo tuurtorow iyo marka xoogaa maxaan ku yidhahdaa arrintaasi waxay nagu noqotay arrin kedis ah yaa ku sugan iminka deegaanadii ay kasoo baxeen marka ciidamada amsom
ciidamada maxaan ku yidhahdaa militariga ayaa ku sugan ama ciidamada xooga dalka soomaaliyeed sida loo yaqaano saa lailigeeda marka dee un hadda annagana waxaan dalabnay in xoojin adag maxaan ku yidhahda ciidamada maxaa xooga dalka somal in loo suubiyo iyo shacabkii oo dhan meeshay ku sugan yihiin laakiin waa cabsi ayaa jirta oo ah maxaan ku yidhahda sikadiisa ay ahayd waxay maxaan ku rahdaa in deegaankii lala shiro odayaashii dhaqanka lala shiro oo maamuladii lala shiro oo diyaargarow fiican maxaan ku rahdaa laga yeesho marka arrintii kedis ay maxaan ku rahdaa nagu noqotay iyo dadkii iyo shacabkii xoogaa maxaan ku rahdaa arrintaas umaahin hadda kulitoo ciidamada maxaa xooga dalka soomaaliya ayaa hadda gacan bira ku haya oo deegaanadii ay faarujiyeen ciidamada amisom waxaa la wareegay ciidamada xooga dalka soomaaliya militariga walaacan aad qabtaan ama aada u aragtaan in tallaabadani ay u muuqato inay deg deg ahayd ama ay ahayd talo badan in laga yeesho ma u sheegteen saraakiisha amisom
waa kuletaba dee goormo ceelihii fanaal markay kala dhaceen waaye kuletaba hadda deegaanadii kale hadda ka diyaar garoobeynaa intaysan ka bixin macnaha inaan maxaan ku rahda si deg dega dadkii wacyigelin inaan sameyno in nimanka khawaarijta maxaan ku rahdaa wixii in laiska dhiciyo inaan la cabsan macnaha in ciidamada xooga dalka soo laftigooda maxaan kula la garab galo oo maxaan kula lala shaqeeyo marka haddaan wadnaa laakiin intii hore hade kedis ay nagu ahayd oo maba jaanis uma helin ayagoo guurin baan ogaana amniga say u saameynaysaa marka tallaabadani ma waxba tarba u yeelanaysaa mise waxaa laga yaabaa inay xagaldac ku keento
kulley taba maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa hadda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kulley taba hadda ayagaa la wareegay ilaa iyo haddana maxaan ku yidhahdaa wax iska hor imaadoo ka dhacay halkaasi ma jiraan deegaanadaas deegaano istraatiiji oo beeraha aseendooyinka jidka kor ka xiraayay ama webiga maxaa ku rahda gawgiisa maraayay maxaa ku rahdaa jidadkaasi ku tirsana amisom oo difaac waxay u ahayd maxaa ku rahda dhinacaas waxay difaac u ahayd wadada weyn oo maxaan ku rahdaa runtii oo isku xirta muqdishoi kismaayo dhinaca kalena degmada afgooy oo magaalo istraatiiji oo muqdisho meeshii laga galaayo afkii laga galaayo ah albaabkii macnaha difaac bay u ahaayeen marka dee un anagu hadda maxaan ku rahdaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kulleta oo ku kalsoonahay laakiin hadee ciidamo oo gooyo isku rakiban watay oo taangiyaal watay oo b m watay oo hawsaro watay macnaha hadee maxaan ku radaa inay hal mar un faarujiyaan taasaa ugu noqotay kadib waan gartay qarax baa laleeyahay baa lamber lixdan meelaha ka dhacay ilaa hadda ma ka war haysaan qaraxaas wax khasaara u geystay
haba yaraatee wax khasaaro u geystay ma laha wafdiga uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowladda koonfur galbeed soomaaliya dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya runtii magaalada marka nabad bay ku gaareen wasiirkii maxaan ku yihahdaa waa wada hadalay hadda marka saalaaligeeda marka nimanka khawaariijta waxay sheeganayaan waa beentood waa ku tirakateen nimanka argagixisada bakeeri dhul hadduu ku dhaco waxay yidhaha annagaa jibinay annagaa yeelnay marka dee waxba ilaahay ma gaarsiinin marka nabad bay ku gaareen magaalada marka marka iyagaa loola dan lahaa wafdigan ka socday koonfur galbeed in lagu bartilmaameedsado qaraxan kollaytaba qarax maxaan ku rahdaa ayaga maxaan ku rahdaa kulanyadoodii ama baabuurta ay saarneen waxba mayna gaarin maxaan ku rahdaa nimanka khawaarista ay isku dayaan mar walba ayaga oo wasiiraha oo ka yimid baydhabo iskaba dhaafa annagoo gobolkii joognaa dhowr sano oo u dhaafay oo maxaan ku rahdaa har iyo habeen ka dhex shaqeyna ayaa maxaan ku raha kamiinay noo suugaan dhabagal bay sameeyaan oo miinay sameeyaan wax walbay sameeyaan oo nimanka dhagarqabayaasha khawaarista argixisada wax walba isku dayaan marka saa laliga marka ilaahay waxba ma gaarsiinin ma alxamdulilah nabad bay magaalada marka ku gaareen wasiirka wafdi badan buu hogaaminayaa haddana maxaa ku dib heshiisiintii gogashii ayaa maxaan ku rahdaa lasoo laabayaa kadibna maxaan ku ihahdaa madaxweynaha koonfur galbeed oo hadda dibadda ku maqan mudane shariif xasan iyo wafdigii o dhan ba waxay imaanayaan magaalada baraawe way tegayaan oo xaruntii dowlad goboleeda koonfur galbeed soomaaliya oo halkaasi maxaan ku ihahdaa la rabo maxaan ku ihahdaa in xafiisyadii iyo shaqadii dowladda inay ka bilowdo kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi oo ka warramayey ciidamada amisom oo ka baxay degmooyinka awdheegle berire iyo saliid oo ka tirsan dhammaantood gobolka shabeellada hoose waxaanu khadka teleefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar